haween ku nool islamarkaana ku shaqaysta suuqa dharka ee magaalada beledweyne ayaa waxaa soo food saartay suuq la-aan baahsan maadaama uusan magaaladaasi ka jirin ganacsi ballaaran haweenka ayaa gadaa dharka qeybihiisa kala duwan sida dharka dumarka kuwa ragga iyo weliba kuwa caruurta qaar ka mid ah haweenka dharka ka ganacsada ee ku nool magaalada beledweyne ayaa haddaba ka warbixiyey saameynta ay suuq la-aantu ku yeelatay ganacsigooda iyo caqabadaha ay kala kulmaan maraa jimlo keenaayay iyo maraan jimlo keenayn oo dukaanka furtay labadaasaan kala ahay shan beri lix beri wax nagala gadanayn dee nin waardiye ah ninka guriga lahaa adiga rasiqdoonka ahay kulli waa iska timida balse talada ilaaha weydiisano waa la qayraa ilaahan gacmaha u fidsanaa caqabadaha ugu duwan anaga haweenaa nahay ilmaha iskuul noo dhigto agoonaa u badan nahay aniga hadda kula hadlay agoonle ahay dugsiga naloo dhigtaa iskoolaa naloo dhigtaa jaamacadaa naloogu maqan yahay reesiday naga rabaan waxay cunaanay naga rabaan dee wixii haddaana maanta gadanoo shala gadanoo daraad gadan dee waxba ma haysaa ma ahan waa layska khayraa insha allahu beeli kariim badanaan ku jiraa hooyo wax badanaan ku jiraa toban sano way dhan tahay qabado badanoo on kala kulmin waa jiraa mar oo wax laga helo wax laga faa'idi jira way jirtaa laakiin hadda caqabado badanaa naga soo food saarayoo lacag laan ah lacag laantana wax suuqa dhan ka jiro annaga gooni noo ahayn waaye wixii suuqa ka jirana hadda ilaahay wuxuu keenay inaan ku qanacno oon maaragta raalli ku noqono oo ku qasbanna hadda waa kan waa iska fadhiya waxmaa gadooya ilaahay lacag ha keeno meel wax kaleeto hadda aan annagu ka sheegna ma naqaane todoba sanaan ku jiraa lixan ka maaraya suuqa wuxuu ugu duwan yahay dharka adiga waa iska fiican yahay socodkiisaa aad u badan annaga jimle ma gadna laakiin tafaariiqdan gadnaa wayna noo fiican tahay socodkiisa wuunuu fiican yahay inkastoo marmar uu suuqa shib iska noqonayo laakiin waa iska fiican yahay